Kadib fatahaadaha dhinacyo badan leh oo is biirsaday oo xilligan gu'ga ah Webiga Shabeelle u geystay, waxa ay sababeen inay go'aan marin jadidyadii kala duwanaa ee dhulka ahaa, waxaana dadka degganaasada tuulooyinka dhaca koonfurta magaalada Tana Jowhar ay isticmaalaan doonyo yar yar ah oo khasaarooyin naf iyo maalba leh ay kala kulmaan marka ay khalibmaan. Qaar ka mid ah dadka tuulada Rakhayl Cumar Guudle oo xilli habeen ah ka safrayay magaalada Tana Jowhar ayaanu kula kulannay halka ay doonyuhu ka soo xirtaan ee magaalada Tana Jowhar. Waxay nooga warbixiyeen xaaladda adag ee soo gaarsiisay in xilli habeen ah biyuhu ay ku safraan. Sidoo kale waxay noo sharaxeen dhibaatooyin ay ku qabaan doomida khalibma oo hanti iyo nafba lagu waayo. Maamulka degmada Tana Jowhar ayay ka codsadeen in uu wax ka beddelo xaaladaha safarka ee tuulooyinka koonfurta magaaladan.
fada ku jirnaay ismabaarey manu diidowaay cimbano xaar meero marsiino malle waxaan laba saac i rubi waayey waxaan taagan waxaa dooxay waxaan korka xiiri korkan joognaa gurigada anaka naagaana habeena waxaa nahay wada la'aan wadadii buqaa nagu socod biyaa nagu socdo beeri dhan waa naga go'een waxaan soo qaaday cimbi ceerin iyo hoos ceerin waa soo qaadna waa soo gadanay alxamdulilah kiilka bajiska waa wadana iyo bacda rooti laakiin waxaan jecelnaha meeshii mari lahayn aan baqoonin malayna waaba jiraya mootan ma haysan anagiina wado laba buqaa socota mana ka bixi karin waxaan jecelnaha unug inay garna siisiin oo saacaas wax noo qabatiin wixii naaga rootiin oona siisiin waxaan cunno iyo meelaan galna oona siisiin dhar xirna ma haysan ilaan biyaa nagu jiro waxaan jecelnaha unug inay garna siisiin haddii walaalaheed anakana waxaan joognaa hadda joorasaa ku sugnaa waa laba saac iyo rubi waxaan dhalan tuur rakhayl cumar guud Xilliyada roobaadka ah haba ugu badnaatee xilliga gu'ga waxaa go'a waddooyin muhiim u ah isu socodka bulshada, waxaana arrinkaasi ay sababtaa in uu suuq yeesho marin biyeedka Webiga Shabeelle, khasaarooyinkiisana wata.